bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وsaxbihi aجmaciin ama bacdu bismi اllahi الرaxman الرaxiim qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllah baabu ma jaءa fii nuqsaani الصalaaة baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa'a yimid fii nuqsaani الsalaati salaadda nuqsaanteeda ku yimid baabu maa jaءa fii nuqsaani الsalaaة salaada nuqsaanteeda nuqsaanta salaada gasho wuxuu ku yimid caddaynteediibu u baabyahay nuqsaantaasi markaa ka guda weyn tahay shuruud la waayey iyo rugni la waayey iyo khushuucoo la waayey xataa nuqsaanu salaada gelina nuqsaanta markaadba waxay la eg tahay qadarka shayga maqan nuqsaanada qaar waxaa dhici karto inay salaadaba jebiyaan oo salaaddiiba in la soo celiyo ay noqoto nuqsaanada qaarkoodna waxaa suurtogala in salaaddiiba ay noqoto nuqsaanada qaarna waxaa dhici karta salaaddii inay ansaxdo laakiin qabuulkeedii iyo ajarkeedii iyo inay wax iska dhimaan baabku marka waa ka caamsan yahay intaba waa iska wada shamlina qال الإmام أbو dاwوd رحimه الله تaعالى xadثna qتyبة بن سعيid whuوa qتyبة بن سعيid بن طريف أbو رجاء البغلاني عن bكri يعnي بن mdر عن بن عجلان محمد بن عجلان weeyaan صدوq اkhتلطت عaليه أxاadيiث أbي هurayرة waana soo maray marar badan عن سعيid المqبuري can cumara bni اlxakam saciid bn abi saciid almaqburi weeyaan hiqat wariwaayatuhu can caaئisha wa umi salma mursala watahayara qabla mowtihi biarbaci siniin saciid bn abi saciid almaqburi waa hiqa isaga riwaayatuhu can caaisha iyo umi salmana waa mursala mursala yacni munqadica buu ka wadaa hadduu ka wariye caaisha iyo umu salama riwaayadooda oo isaga ka warinaya inqidaacaa ku jira ma soo gaarin ama si fiican haba wamaanu maqlin intuunan dhimannin afar sano ka hor ayaa marka wuxuu ku dhacay ikhtilaad tagayur baa ku dhacay can cumara bni اlxakam cumar bnu اlxakam cumar bnu اlxakamkan bukhaari wuxuu yidhi huwa yanii ibnu اljawsi bukhaari wuxuu ka wariyey inuu yidhi daahib اlxadiid ayb can aadam ibni muusa can اlbukhaariyi annahu qaal wuxuu yidhi saasoo kale cuqaylina saas u wariyey oo wuxuu yidhi cumar bnu اlxakam daahib اlxadiid ayb imaamu dahabi kaashifka wuxuu ku yidhi wuhiqa ayb ibnu xajarna tahdiibka wuxuu ku yidhi saduuqun can cabdillaahi bni canama waa bilcayni اlmuhmala waa magacaan hanamah ma aha waa canamah بالعين عن cبداللahi بن cنمة lahu صحبة صحبuu leeyahy ninkan isaga صxaabi عan cabdاللahi بن cنمة الmuزنيi عan cmاar بن yaasiri qاal samictu rasuul الlahi صلى اه علي sلم yquuل nebigaan maqlay oo dhahayo إna الraجuلa laynصariفu ina الraجuلa qofka layansariفu waa gadoomaya oo salaaduu ka baxaya wاlxaal iyadoo maa kutiba lahu aan loo qorin ilaa cushru salaatihi salaadiisa toban meelooda meel ma ahane wax kale aan loo qorin tuscuhaa sagaal meelood meesheed ma ahane humnuhaa siddeed meelood meesheed subcuhaa toddoba meelood meesheed sudusuhaa lix meelood khumusuhaa shan meelood rubucuhaa hulusuhaa nisfuhaa waakaa marka nin waxaa loo qorayaa marka toban meeloodoo meel nin waxaa waaye sagaal meeloodoo meel nin shan meeloodoo meel ilaa qaar nus loo qorayo salaadda oo nusuna ay ka maqan tahay xadiidkan marka xadiid xasana weeyaan sida uu sheekh اlalbani uu ku xukumayo ninkaas baa ku jira marka walacalla mutaabacaad wax noocaas oo kale in loo helo waxaana laga qaadanaya xadiidka nuqsaanta salaadda ku imaanayso oo qofkii salaadiisii waxaa dhici karta inuu ka helo qayb qayb ay ka maqnaato biqadri inta khushuuciisa iyo shuruudaha ilaalinteeda iyo arkaanta iyo khushuuceedii iyo wakhtigeedii iyo jamaacadeedii iyo in allaale intuu hagaajiyo waa inta uu haysto inta ka maqan intay la eg tahayna qadarka ka maqnaanayo nuqsaanta ay la ekaaneen xadiidkan intaasuu tilmaamay xadiid kale waxaa jira saas saxiixa oo nebigu uu leehay sal l salam inna laka min salaatika maa caqaltahaa salaadaada adiga waxaa ku leedahay wixii aad garato waxaa xasuusato ood garato yacnii waxaad garato waa wixi aad ku khushuucday waa ood og tahay laakiin waxaa iska akhrisay adoo qalbigaadana uu saahi yahay adiga ma lihid ajar badan mak salaadda ha iska gudanta laakiin ajar badan ma laha ayb xadiidkaasaana marka waa jira baabu takfiifi الsalaati salaadda fududaynteeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa axmed bnu xambal marka takfiifu salaadkan wuxuu ujeedaa salaadda in la fududeeyo oo a'immada ay fududeeyaan amaa qofka keligiis u tukanaayo falyudawil maa shaaa layidhi intuu doona ha iska dheeraysta isaga hadday dadku jamaaco ay yihiin in salaadda la fududeeyo fududayntuna marka waa nisbi oo shay marka waxaa weeyaan dad wixii la fududaan dad kale la fududayn wixii dad la dheer dad kale lama dheera marka maadaama ay dadku ku kala duwan yihiin takfiifka fuqahada waxay xad uga dhigeen muta'akhiriinta oo kale rukuucda oo kale iyo sujuudda saddex subxaanallaahi oo kale iyo xasaasay sheegeen ibnu daqiiqilciid marka wuxuu ishaaraha isaga inay saas fuqahadu xadeeyeen taxdiidkaasna ay u yeeleen un markaas inay dadkii oo dhan taas aynan dhib ku ahayn laakiin sida ugu fiican ama taxdiidka ugu fiicanoo salaad lagu fududeeyo lagu xadido waxaa weeyaan xadiidkii nebiga uu yidhi sala allahu calayh waali wasalam waqtadi biadcafihim waqtadi ku dayo oo waxaad tukataa biadcafihim dadka midka ugu tabarta daran salaaddii uu tukan lahaa kaasoo kale tuka salaaddiisa marka ninka ugu daciifsan oo ugu tabar daran oo ay dhibayso istaagga badanna uu dhibaayo sujuudda dheer ay dhibayso ninka noocaasoo kalea ee salaaddiisana ilaashanayo ee duma'niinadii waxaa ilaalinaya qoladaas meel ku akhrista marka waxaa weeyaan qofku wuxuu leeyahay marka taas in qadarka ugu fiican oo la xadeeyey waqtadi biadcafihim ka ugu taagta daran ku dayo haddaad kaa marka salaaddiisao kale tukato nin salaaddiisii dumaaniinadii ilaalinayo arkaantii ilaalinayo haddana maca daalika yacnii dacfina oo ku jiro si u tuka lahay u tuko kaligaa markaa tahay laakiin saarabta u tuka daarta dheerayso تkفiifka marka xadka ugu fiican ama taxdiidka ugu fiican waa kaas qaala الimaam abu dawuud raximah الlah xadaثna أxmed بnu xambal wahuwa أxmed bnu mxamed bni xambal الshaybani imaam ahli الsunaةi والjamacة وaxad الأئmaةi الأrbacة waa almadaahib almatbuuciin madaahibta la raaco ee min madaahib ahli الxadiiث yani imadooda mid ka mida qaala أkhbarana sufyaan wahuwa bnu cuyayna can camrin camr bni dinaar samicahu camar wuxuu ka maqlay min jaabirin jaabir sanadka dhan waa iska xijaazi intiisa kaloo dhan marka sufyaankan waa ibnu cuyaynow sufyaan can camri bni diinaar haddaa aragta ibnu cuyaynow qaacidow sufyaan can camri bni diinaar can jaabir sanadka saasa waxaa weeyaan waa ibnu cuyayna waa maxaa yeele camr bni diinaar waa maki sufyaan ibnu cuyaynana waa maki samicahu min jaabirin buu ka maqlayo jaabir waxa uu yidhi kaana mucaadun mucaad wuxuu ahaa yusallii maca اnebiy sal ll slam nebiga inuu la tukanayo uma markaa dabadeed yarjicu waa laabanayey fayaumunaa waa noo imaam noqonaye fayaumunaa annagoo noo imaam noqonayo uu leeyahay jaabir marka annaga markuu leeyahay jaabir iyo iyo mucaad isku qolay ahaayeen waa reer bani salimay ahaayeen labadoodaba axaadiidta qaarna marka waxay leedahay fakaana yaumu bani salma bani salima reer bani salim uu tujinaaye marka reer bani salim uu tujinayey annagoona tujinaayey isma diidaayo maxaa yeele reer bani salima waa wada yihiin jaabirna waa reer min bani salima qaala maratan mar waxa uu yidhi uma yarjicu waa laabanayey fayusallii wuxuu tujinayey biqowmihi qowmkiisa waxaan o dhan waa isku wada mid un qowmka bani salima fayaumunaa ou jaabir uu leeyahay kulligood waa un qolada faahara الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalam nebigu wuxuu dibdhigay leylatan habeen salaata salaadii wa qaala maratan mar wuxuu yidhi alcishaaءa buu dibdhigay fasallaa mucaadun ayb fasallaa mucaadun mucaad waa tukaday maca anabiyi buu la soo tukaday sala allahu calayh waali wasalam iyadoo wakhtiga uu xoogaa daahay uma jaa'a waa yimid yaummu isagoo u imaam noqonaya qowmuhu qoladiisa faqara'a albaqarata suurat lbaqara u akhriyey marka suuraddan in baqara lagu magacaabi karo ayay deliil u tahay oo suurat lbaqara in la dhihi karo ahlu yacnii qur'aanka qaarkood ama dadka mufasiriinta iyo quraa'da qaarkood baa waxay leeyihin waxaa fiican in la dhaho asuuratu alatii yudkaru fiiha albaqara ayb laakiin qasab ma aha wuxuu yidhi marka faاctasala rajulu nin baa dheeraado min alqowmi qowmka ka mid ah yaa gees u baxay fasallaa wuu tukaday intuu salaaddii ka goostay nin baa marka meel gees inta u baxay wuu iska tukaday waxaa laga qaadanaa ma'muumku inuu salaadda gooso karo haddii cudurdaar iyo dhibaato ay jirto imaamka intuu salaaddii ka goosto salaaddiisii tukado uu iska baxo waxna lama dhihi karo haddii maxaa yeeley qofka duruuf waa iska qabsan kartaa hadda sida ninkan oo kale qofkii maalan calooshaa laga qabtay qofkii maalan waa wareera wareerow dareema inuu salaaddii gaabsado intuu iska soo gaabiyo iska baxo dadkuna inay la yaabaan ma aha way bannaan tahay faqiila waxaa la yidhi marka ninkii naafaqta yaa fulaan war ninkii hebel ahay oo munaafiqaad noqotay oo salaaddii jamaacadii ayaad ka dhex tagtay fa qaala wuxuu yidhi maa naafaqtu ani ma anan munaafiqoobin buu yidhi faata nebiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayuu u yimid ninkii faqaala wuxuu yidhi inna mucaadan mucaad yusallii macaka adou kula tukanayaa uma yarjicu waa laabanayaa faya'ummunaa waana tujinayaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahiy wa innamaa naxnu annaguna asxaabu nawaadixa dad dhaan dadkiisaan nahay dhaan nawaadix waa jamcu naadixatin waana hasha biyaha lagu dhaansado marka dad yacnii waxaan nahay meel dheer biyo ka raadsado oo awr ama yacnii hala ku soo dhaansado biyihii dabadeed marka beere iyo ku qoto beere haddana biyaha yacnii ku yacnii beeraha ku falanayaan biyahaas oo marka maalintii oo dhan shaqo adag beer iyo dhaan ayaan daba joognaa wanacmalu biaydiina wanacmalu waanan shaqaynaa biaydiinaa gacmaheennan ku shaqaynaa oo dad shaqo badan oo beere iyo falayaan nahay wainnahu jaaa yaummunaa wainnahu jaabirna jaaa waa yimid yaummunaa isaguna tujinayo faqara'a bisuurati albaqara suuratulbaqara ayuu ku akhriyey salaaddii faqaala nebigu wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow afataanun mid dad fidnayn badan miyaa anta adigu aad tahay afataanun anta adigu mid dadka fidnayn badan miyaa tahay yacnii marka fidnayn badan marka la leeyahayna waxaa loo jeedaa ayb macnaha fidnadaa waxay tahay tadwiilka iyo dheeraynta salaadda uu dheeraynayo ayaa waxaa ka dhalanaya qofku inuu salaadda naco marka qofkii waad fidnaysay markaas naa ayb fidnadii marka taas ama in laga wado afataanun anta a munafirun anta dadkaad kala eriyeysaa ood salaaddii iyo khayrkii iyo miyaa adii dadka ka eriyeysaa saa ugu noqonaysaa sabab ama in la yidhaha fidnadu waxaa weeyaan sarfu nnaasi can iddiin dadka in diinta laga leexiyo ayb wa xamluhum cala adalaalati baadina markaa lagu xambaaro dadkii inta diintii laga leexiyo baadi lagu xambaaro fidnowa fidnadaa marka hadda xadiidkan markaan qaadannay hadalkan nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa laga garan karaa qofka mararka qaar dadka diintoodu ka fidnaynaya soon is ogeyn soo isdhahay waa dadaalaysaa inay dhici karta inuu dadka diintoodaba fidno u yahay ayb ee qasab ma ahan keliya ninka dadka diinta ka fidnaynaayo nin asaga is-og oo qasad u yeelaya inuu yahay qasab ma aha mid qasadoo u yeelayaa oo dadka diintii kas iyo qasad ayuu uga fidnaynaa qaar kalena waxaa weeyaan iyagoo dadaala isdhahayoo dadka toosiya isdhahaya ayaa iyaguna dadka diinkoodii ay ka fidnaynayaan oo ay dhici kartaa meelo yacni diinka uu ku soo gaaray dacwo iyo yacnii diin iyo cilmi la nashriyey waxyaabo uu dacwadii yacni meelo ay dacwadu markaa ay ku kor noqotay yaa waxaa dhici karta in marka yacnii inta si kale loo rogo dadkii haddana marka kow ka soo bilaaw ay gaaraan ayb marka dacwada iyo cilmiga ta'hiirkiisa mar walbo iyo usha iyo xoogga ta'hiirkooda isku mid ma ahan ayb inta ay hadda dacwo sababtay yacnii iyo inta xooggu uu sababay inta xoogga sababaa yar maxaayna diinkan haddii si saxa loo sheego waa lagu qanci karaa wax lagu qancaya waxa yarkaa marka ee gardarrada ku wada unbaa ushaan iyo waxaan laakiin hadday ushu un asal noqoto waxaa weeyaan dadkii baa diinkii laga fidnaynaa kuwa iska roonaa ayaaba ka tegaaya marka dambe ayb marka in layska ilaaliya w dad badan marka waxaa weeyaan waxaa suurtagala iyagoo isdhahaya diinkii kor yeela inay fidno ku yihiin nacam hadda xadiidkanna waa tusaa nacam mucaad hadda isma lahayn dadka diinta ka eri dadka diinta yacni baadi ku xambaar isma dhehaynin laakiin ficilkiisaanuu ka imaanaa arrintaa ay ka imaanaya marka nebiga isagu wuu u digey marka isagaa yeelin buu yidhi laakiin dadka dadaan loo digi karinaa jira oo iyagu yacnii isu taagay inay yihiin dadka kuwa ugu diinta badan ama kuwa ugu yacni toosnaanta badan ayb inta kale ummadduna marka waxaa weeyaan waxbaa ku jira marka taasoo kale qofku waa qaldami karaa qaladkiisu waxaa fiican inuu marka inta fiiriyo uu dib ugu fiiriyo waxa uu samaynayo waxa ka dhalanayana uu fiiriyo maxaaladaa ficilkan mucaad khayrkan lama fiirinina waxa ka imaanayaa la fiiriyo ayb qaala abu zubayr abu zubayr isagu wuxuu yidhi oo jaabir ka warinayo abu zubayr iyaa siman marka abu zubayr iyo camru bnu diinaaraa siman qaala abu zubayr abu zubayr wuxuu yidhi abu zubayr waa moxamed ibnu muslim ibni tadrus waxa uu yidhi sabbix isma rabbika alaclaa walleyli idaa yakshaa aayadahaas ku aqri buu yidhi suuradahaas fadakarnaa licamrin camaraan u sheegnay camr bnu diinaar baanu u sheegnay oo waxaa dhahaya fadakarnaa licamrin sufyaana dhahaya faqaala wuxuu yidhi marka uraahu waan waxaan malaynayaa qad dakarahu inuu sheegay baan u malaynayo yidhi suuradaha uraahu waxaan u malaynayaa qad dakarahu inuu suuradaha xusay oo uu sheegay ay dakara haadihi suwar suurooyinkan inuu sheegaan aan malaynaya marka salaaddii in la fududeeyo u nebiga faray tarjamada iyo xadiidku halkaas iska waafaqsan yihiin tadwiilkiibuu diiday takhfiifkiibuu faray qaala xadaanaa muslim bnu ismaaciil huwa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudaki qaala akhbaranaa qaalib ibnu xabiib qaalib ibnu xabiib huwa saduuqun yahim qaalib ibnu xabiib alansaari saduuqun yahim ayb ويuqaaل lahu iبن ضajiiع iبن ضajiicna waa la yidhaahdaa أhraجa lahu أbu dawud qaala samictu cabdالرaحmaan بن jaabir cabdiلرaحmaan بن jaabir أbu catiiq almadnي ثiqaة lam yuصib iبnu sacd fii تaضciifihi iبnu sacd saaxiب طabqaat yaa ضaciifiyey marka taضciifkaasna صaxiix ma aha saasuu yidhi iبn xajar ayb qaala samictu cabdالرaحmaan bna jaabirin yuxadiثu can xasm bni ubay bni kacab xasm bnu ubay bni kacab alansaari huwa صaxaabiyun annahu ataa mucaada bna jabal buu u yimid wahuwa yusalii isagoo tukanayo wahuwa isagoo yusalii biqowmin qolo tujinayo salaata اlmaqribi salaad maqrib fii hada اlhabr yani uma saaqa fii hada اlhabr khabarkan buu kaxeeyey marka ayb fii hada alkhabari yacnii khabarkan dhexdiisuu marka sheegay ay dakara alxadiida xadiidkii buu sheegay fii hada yani waaqicada buu sheegay fii hada alkhabar xadiidkan dhexdiisa uu ku sheegay qaala wuxuu yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow laa takun ha ahaanin fataanan mid dadka fidnayn badan fa innahu yusallii waxaa tukanaya waraa'aka adiga gadaashaada alkabiiru mid weyn wadaciifu mid taag daran wadulxaajati iyo mid dan u saaxiiba walmusaafiru iyo musaafir wadulxaajati dan ayaa la yidhi dan adduunye waa noqon kartaa marka waaba dantu waaba dan adduunye wax kalo halkaan ma aha ayb mar waxaa laga qaadanayaa dan adduunye darteed in salaadda loo fududey karo qofku marka inuu yidhaha dan adduunye waa salaad loo fududeyna hawa loo fududey karaa xadiidkan saasuu tilmaamay ayb dadku adduunyada dadka adduunyadooda isku iskuma wada xirna ninbaa waxaa dhici karta sagaal ilmaa inay u joogaan iyo xaaskooda iyo waalidkiisu cadow meelayaan shaqaal aad ku xidhiirto jamaacadii waa rabaa jamaacadii buu ku soo dadaalayaa adig waa isaga dheeraynay marka shaqaadii badan kaama dhacdo halkaas iska joogtaa khayrkaa rabtaa markaa lama dhahayo ninkan adduunya loo u socdaa dhib male adduunyada salaaddaa ka khayr badan adduunyada salaadda waa ka khayr badan tahay laakiin qofkan adduunyadiisa laftirkeeda dhinac marka laga fiiriyo diintiisay marka kabaysaa maxaa yaele hadduu ilmihiisii masruufanaayo waalidkiisa nafaqaynaayo oo xoolo uu sadaqaysanaayo isay laftirkiisa meel iskama taagtaagna soo ma garan marka wadulxaajati shuraaxda saasay dhahayaan waxaa laga qaadanaya wafi اlxadiidi ana alxaajata min umuuri اdunya cudrun fii takhfiifi الsalaati xaaje dan oo danaha adduunyada ka mida waa cudurdaar salaada lagu fududeeyo saasuu leeyay shaarixu ayb wاlmusaafiru iyo musaafir ka musaafirka isaga marka waxaa weeyaan isaga iyo kan safarka ku jira ila musaafirka isaga laftirkiisa irtibaadaad iyo waxba isaga kala xihan baabuuraa ka tegaayo masaajidkiibuu ku soo orday qofkii waxaa dhici karta inta musaafirkaa salaad lagu dheereeyey darteed baabuurka inuu ka tago ayaam marka u xayirmo yaa raba marka waaasmarka adiga haddaad salaad dheeraysi rabto gurigaaga ku dheerayso salaatuleylkaaga dheerayso laakiin middan caamkaa dadka intii aad u fududay karta u fududay iyadoon marka dumaniinada dabcan la ilaalinayo xadiidkan marka waxaa ku jirto yusallii biqowmin salaata almaqrib qisadii mucaad salaatulcishaa ee ahayd hadda hadda riwaayadan waxay ka dhigaysaa salaatu اlmaqrib xaafidku isaga marka wuxuu yidhi fatxulbaariga riwaayadan wuu ishaaray oo salaat almaqrib baa la yidhi buu yidhi riwaaya tilmaantay cabdirasaaqna waa warinaya riwaayadaas can abi zubayr marka laba unba in la yidhaha in tacadud lagu xambaaro oo laba waaqaca inay ahaydoo marna cisho ay dhacday waaqacana ay maqrib dhacday tacadud in lagu xambaaro oo tacadud اlqisa in lagu xambaaro ow calى ana almuraada biاlmaqribi alcishaa ama maqribka xadiidkan baa waxaa loo jeedaa cishaha ilaa cishaha laftirkiisa mararka qaar maqrib waa laysaga idlaaqaa majaaz ahaan tajawus ahaan wailaa marka haddii labadaa jamac uu suuroobi waayo famaa fi صaxiixi asaxu buu yidhi riwaayada صaxiixa ayaa saxiixsan riwaayada صaxiixa bukhaarina waxay leedahay cisho ee maqrib ma dhehayso maqrib riwaayadan abu daawuud iyo musanaf cabdirasaaq iyo kuwo ku jiraa sheegaya marka imaa haddii tarjiix la aado cishaha raajixsan wa ilaa in la yidhaha maqrib bimacna alcishaa baa laga wadaa wuxuuna u yidhi tajawusan qaala xadaana cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbarana xuseyn bnu caliyin alxuseyn bnu caliyin aljucfi alkuufi almuqri huwa iqatun an zaada zaa'daة bnu qudaama abu salt alkuufi iqaة akhraja lahu asxaabu اlkutub الsiتة can sulaymaan sulaymaankan waa ibnu mihraan alacmash can abi صaalix abu صaalix aلsamaan wayuqaalu dakwaan iqaة akhraja lahu asxaabu اlkutub الsiتة can bacdi asxaabi الnabiy salى اllahu عalيه ali waslama qaala wuxuu yidhi qaala الnabiyu sal ا l slama lirajuli nbiga nin buu ku yidhi qaala الnabiyu sal ا l slam nebiga waxau yidhi lirajulin uu ku yidhi kayfa taquulu sideed adiga dhahdaa fi salaati salaadda dhexdeeda maxaa salaadda dhexdeeda ku akhrisaa waa ninkii hadda ay mucaad is haysteen wey oo salaadda goostay qaala waxa uu yidhi atashahadu waan ataxiyaadsadaa wa aquulu markaan ataxiyaadkii dhammeeyo waxaan idhaahdaa allaahuma innii as'aluka aljanna ilaahu jannaan ku weydiisanaya wa acuudu bika min annaar naarna waa kaa magangelayaa amaa innii anugu laa uxsinu ma hagaajin karo ma aqaano dandanataka waxa adiga aad ka demdamsiinaysid walaa dandanata mucaadin iyo waxa uu mucaad ka demdamsiinayo akhrinayo dandanada marka waxay tahay cod aa maqlaysa laakiin aad waxba ka fahmaynin yani sawd aa maqlaysid waxba aadan ka fahmaynin marka wuxuu leeyahay ma aqaanu leeyahay waxa aad daldalaysaan adiga iyo mucaad aniga in badan kama aqaanu yidhi ilaahay baan janno weydiistaa waacuudu bihi min annaar naarna waan ka magan galaa oo waxaan idhahdaa allahuma ini asaluka aljanna waacuudu bika min annaar allaahuma inii as'aluka aljanna waacuudu bika min annaar soo maaha amaa inii isagoo marka haybo camalna waa ku wariyaan ama inii laa uxsinu dandanataka walaa dandanata mucaadin faqaala nebiyu sal l slam nebiga wuxuu waxuu lahaa nudandin annaga laftirkeenna waxa aan sheegayno oo aan yacni ka dandamsiinayno iyada un baan ku dul wareegaynaa xowlahaada marka damiirka in loo celiyo jannada oo la yidhaahdo xowlahaa xowla aljannati jannada iyo su'aalashadeeda yacnii xowlahaa ay xowla taxsiili اljannati jannada raadinteeda agagaaraheedaan nudandino annagana aan akhrinayna aan daldalayna ama xowlahaa in la yidhaahdo xowla alibticaadi can الnaar nudandino ka fogaashada naar laga fogaado un baan ilaahay weydiisanayna annakana ama labadaba in loo qadaro xowlahaa intaas aad sheegtay oo janno in ilaahay la weydiista naarna laga magan gala labadaasu laysu geeyey aannu dandino annagana ka daba wareegaynaa un aan markaa aan akhrinayna waxaan akhrinayna intaas isugu imaanayaan ayb marka in soo axaadiidtan o dhan marka waxay daliil u tahay takhfiif qaala xadaanaa yaxya bnu xabiib wa huwa yaxya bnu xabiib ibni carabi albasri fiqat min alcaashira قال أخبرنا khالد بن الحاrث وهو الهujyمي khالد صدق ayaa l قال أخبرنا محمد بن عجلان عن عبayd الله بن مقسم وهuو مdني ثقة عن جابر ذakra قصة معاad buu sheegay qاaل wxuu yihi jاaبر وqاaل يعnي النبي صلى اه علي وسلم نبgu wuxuu yidhi للفتاa wiilkii yaraa uu ku yidhi kayfa taصنcu ya بنa أkhيi adeer seed yeeشhaa adiga kayfa sideebaa taصنcu seed samaysaa ya بنa أkhيi adeer idaa sallayta haddaad tukanaysa qaala waxa uu yidhi aqra'u bifaatixati اlkitaabi baan akhriyaa aniga faatixadaan akhriyaa waas'al اllaha aljannata allana jannaan weydiistaa wa acuudu bihi min annaar yacnii ataxiyaadkana allaan jannayn ku weydiistaa naarna waa ka magan galaa amaa qiraa'ada ani faatixan baan ku gaabsadaa yuu leehay ayb was'al اllaha aljannataan alla weydiistaa wa acuudu bihi min annaar naarna waa ka magan galaa وإنii anugu laa adri ma garanaayo maa dandanatuka walaa dandanatu mucaad faqaala النabiyu sal اه ly slam inii aniga iyo mucaadun iyo mucaadba xowla haatayni waatan marka labadan aad sheegtay ayaanu dandi aw naxwa haadaa aw amase naxwa haadaa kan oo kale tan aad sheegtay oo kale annaguna nu dandino yani aan ka yani aan akhrinaynaa maanta dhan waxaa laga qaadanaa marka in faatixada keliyaba lagu gaabsa karaa oo suuradda faatixada ka dambaysa ay sunno tahay waajibna aynan ahayn maxaa yl nebiga ma dhihin faatixo keliya maxaa ugu gaabsane maad suurad yar ku dartid ma dhihin laakiin sunno inay tahay waan u tegi doonnaa meesheeda insha allah qaala xadaana alqacnabiyu wahuwa cabdulah bn maslamata bni qacnab alqacnabiyu can maliki can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata ana الnabiya salى اllahu عalيه ali wslam qaal idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanaayo linnaasi dadka uu tukanayo oo dadka uu tujinayo falyukhafif ha fududeeyo fa inna fiihim adaciifa ku taag daran baa ku jira wasaqiima mid jiran walkabiira mid weyn baa ku jiro waidaa sallaa linafsihi nafsadiisa hadduu u tukanayo falyudawil ha dheereeya maa sha'a intuu doono ayb intuu doono markaa ha dheereeyo dabcan marka intuu doono ha dheereeya laakiin wakhtigaiyou ku dhammaanin oo wakhtigii salaadda laftirkeeda haddii laga baxo intuu salaaddii qiraa'adii u taagan yahay oo salaaddii wakhtigeediiba laga baxo waa laga fiicanyaxadiidkan marka bukhaari muslim baa wariyeen wuxuuna daliil u yahay salaaddii in la fududeeyo waana xadiid qowli ah qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala anba'ana cabdurazaaq qaala anba'ana macmarun can الzuhriyi can ibni اlmusayab waabi salamata can abi hurayrata ana الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalama qaal sanadkan waa iska macruuf marka alxasan bnu caliyin huwa alxulwaani abu caliy bn khalaal cabdurazaaqna waa ibn hamaam asancaani macmar waa macmar ibnu raashid abu curwa alyamaani uma albasri albasriyu uma alyamaaniyu can الzuhriyi moxamed bn muslim ibn cubaydillaahi الzuhri can ibni اlmusayab saciid ibn اlmusayab waaye almadani axad اlfuqahaaءi الsabca في زمن التاaبعين وأbي سلمة isagna sidoo kale qowl marka la fiiriye أqwaaشhaas ka mida wuxuu noqonayaa فuقهاء سبع عن أbي هuريرaةa أن النبي صلى اه سلم qاaل wxuu hi إdا صلىa أxadكم midkiin hadduu u tukanayo u tujinaya للناasi dadka فalyukخفف ha fududeeyo faإna فيهim السقيiمa والشhayka الكبيiرa وda الxاajaة mid jiran oday weyn dan mid u saaxiiba intaba dadka waa leeyihi baabu اlqiraa'ati fi الظuhri baabu bayaani xukmi اlqiraa'ati qiraa'adii xukunkeeda caddaynteediibu u baab yahay fi الظuhri duhurka la akhriyo duhurka dhexdiisa qiraa'ada la akhriyo xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay halkan marka baabkan qiraa'ada markuu leeyahay aslanba wuxuu rabaa inuu qiraa'o sugo hayra duhurka sida la ogyahay qiraa'adu waa siriyo waa lama maqlo marka haddii aan la maqlaynin horta qiraa'o ma jirtaa mase ma jirto in la sugo waay baabkan marka macnahaasuu ku sugan walidaalika marka in la yidhaahdo baabulqiraa'ati ay baabu bayaani xukmi اlqiraa'ati qiraa'ada xukunkeeda caddaynteedii buu u baab yahay fi duhri duhurka dhexdiisa lagu akhriyo duhur in qiraa'o lagu akhriyaa waa maxa xukunkeedu waa rukni waay waajib waay faatixadii iyo wixii kale in la akhriyo ugu yaraan yacni faatixada in la akhriyaa waa rukni bay noqoneen waxaa kaloo halkan ka sii gelaa marka waxa la akhrinayo bacda alfaatixa ayb labadaba marka baabku waa wada shamlina tarjamada qaala xadaثna muسى بن ismaaعiil qaala أkhbarana xamaadu huwa bnu slma can qays bni sacdi wacumaaraةa bni maymuun cumaaraةu bni maymuunkan waa majhuul min الsaadisa imaamu dahabi isaga marka jarx iyo tacdiil midna uma sheegin miisaan اlictidaalkana wuxuu ku yidhi can caطaa caطaa buu ka wariyaa ayb maa xadaثa canhu siwa xamaad bni salma kitaabkiisa waxaa waay miisaanka maa xadaثa canhu kama warininuu yidhi siwa xamaad bni salma xamaad maahan cid kale kama warinin towhiiq iyo tajriixna kaashifka uma sheegin waxau noqonaa marka qofkaas towhiiq iyo tajriix ma leh hal raawi keliyaana ka wariye maadaa yusamaa majhuululcayn gaas marka saas ayb fafiihi jahaalatun marka saasuu yidhi jahaala ku sugan ninkan laakiin hadda isagoo maqruuna buu soo saaray qays bnu sacad iyo alla lamaansan waxa ma dhibaysa marka qays bnu sacdin wa cumaarata bni maymuun can qays bni sacdin wa cumaarata bni maymuun marka isaga keligiis waxma dhibaa nin kalaaba la lamaansan iyo mid saddexaad xabiibin xabiibkan marka ibnu abi haabit inuu yahay waa suurtagal xabiib almucallim inuu yahayna waa suurtagal can caطaaء bn abi rabaax wahuwa almakii sayid الtaabiciin ana abaa hurayrata radi اllahu canhu qaal fii kulli salaatin salaad dhammaanteed yuqra'u fii kulli salaatin salaad kastaa dhexdeeda yuqra'u waa lagu akrinaya waa lagu akhriyaa famaa asmacanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam waxa uu nebiganna maqashiiyey asmacnaakum annaga waa idin maqashiinaynaa wamaa akhfaa calaynaa wuxuu naga qariyeyna akhfaynaa calaykum waa idinka qarinaynaa yacnii intii nebiga uu la jahrayna waa la jahraynaa markaan imaam idiin noqono intii uu nebigu la aamusayna waa la aamusaynaa oo hoosaan u dhigaynaa wixii siriya waa siri wixii jahriya waa jahri ayb xadiidkan marka waa bukhaari muslim labadaba way wariyeen matnigaanna marka imaamuulbukhaari fii saxiixiyuu ku soo saaray xadiidka raqamkiisu aaaiyo laba uu yahay sanadka bukhaari marka wuxuu ahaa xadaanaa musadadun qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahiim qaala ahbaranaa bnu jurayj qaala ahbaranii caطaa annahu samica abaa hurayrata sanadkaasuu bukhaari ku keenbukhaari riwaayadiisa marka waxaa ku jirtay oo xadiidku markuu intaan sheegay wamaa akhfaa calayna akhfaynaakum wain lam ayb wain lam hay markaa wuxuu ku sii daray ayb wain lam tazid calaa ummi اlqur'aan ajza'at ayb wain zidta fahuwa khayru wain lam tazid haddaadan ka badinin calaa ummi اlqur'aani faatixada haddaadan ka badinin oo wax kale ku darin ajza'ad salaadaadii way gudantay wain zidta haddaad ka badisood suurad ku dartana fa huwa khayrun marka faatixadu inay iyada rukniga tahay inta kalena ay tahay qiraa'ada yacnii suurada la akhrina inay sunno tahay bacd alculamaa maalikiyada waxaa laga sheegay inay waajib tahay waxay qabsanayaan marka nebigu sal ll ly slam markuu yidhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaabi fasaacidan salaadi uma sugnaanin qofkaan akhrinin faatixada iyo fasaacidan saasay qabsadeen imaamu lbukhaari juzu lqiraa'a marka asaga wuxuu yidhi fasaacidan waxay la mid tahay uu yidhi xadiidkii nebiga oo ahaa tuqdacu yaddu saariqi fii rubci diinaarin fasaacidan tuugga gacantiisa waxaa lagu gooyaa rubcu diinaar iyo ka badan macnaheedu marka waxaa laga wadaa rubcu diinaar laguma goynaye waa inuu ka badiyo ilaa ilaa markuu rubcu diinaar ka siyaadiyaa gacanta laga jaraa ma aha macnaha ee macnuhu waxay tahay rubcu diinaarkaasna waa looga jaraa wixii ka badanna waa looga jaraa halkan marka wuxuu leeyahay tan sidoo kale faatixada ninkii akhriyo waa u gudmaya ka badan ninkii ku darana waa fiican yahay inta ka badan waa iska naafilo wa sida halkanba nisaabu sariqa ay u tahay rubcu diinaar wixii ka badanna lama xisaab iyadu male dabcan tan unbay iska soo hoosgelayn marka fasaacidantu ma ahan yacnii in la leeyahay marka fasaacidantaa rugni ah ma masaa ma ahan ayb ee qofka waxaa laga rabaa ama faatixada ha ku gaabsado ama faatixada iyo wax kale ha ku daro laakiin labadaas waxaan ahayn ma laga yeelayo labadaas waxaan ahayn waa maxay inuusa faatixadii akhrinin marka halkan marka imaam abu daawuud wuxuu ku keenay xadiidkan u keenay horta in salaad walba qiraa'a ay leedahay mar haddii la yidhi duhur qira'a u leeyahay duhurkii qiraa'a waa xukunka marka qira'ada inay waajibtahay tarjamada marka saa ula socon ee keliya maahan in tarjamadaani loo baabaysanayo duhur faatixada kadib maxaa lagu akhrinaa keliya in loo baabaystay ma xataa xukunkaa loo baabaystay qaala xadaanaa musadadu qaala akhbaranaa yaxyaa huwa bnu saciidin alqaطaan can hishaami bni cabdillaahi xaa hishaam bni cabdillaahi huwa dastuwaa'i hishaam ibni abi cabdillaahi moo idin dhigaa ibnu abi cabdillaahi ya ibnu abi cabdillaahi hishaam ibni abi cabdillaahi huwa dastuwaa'i xaaw xadaana anigu wuxuu ii dhigaa hishaam ibni cabdillaahi laaku ibni abi cabdillaahi waxadaa qaala xaa وxadaثna بن المثنى qال xadaثna بن أbي عadي عن الحجاaج وhada lفظه وhada kanina lفظhu weeyaan lفظ محaمد بن المثنى وhada lفظhu ay lفظ بن المثنى عن يحyى عن cabدالله بن أbي قتاaدة qاaل بن المثنى wx uu yidhi وأbي سلمة can cabdillaahi bni abi qataada wa abi salamo ku daray ibnulmusanna musadadna abi salamo kuma darin uma itafaqaa markaa kadib waa iswaafaqeen ayb can abi qataada marka labadooda ninna ibnulmusannaana meeshaa laba sheekhuu ku dhigay laba sheekh baa abu qataada ka warinayan cabdullahi bn abi qataada iyo abu salamo musadad laakiin cabdullahi bn abi qataada keliya buu sheegay qaala can abi qataadata qaala kaana rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu ahaa yusallii binaa inuuna tujinayo fayaqra'u fi duhri duhurka inuu dhexdiisuu ku akhrinayo waalcasri iyo casarka fi rakcatayni aluulayeyni labada ragcee hore bifaatixati alkitaab faatixati alkitaab iyo wa suuratayni iyo laba suuradood marka in la akhrinayo waa kan marka labada horena weliba in faatixada iyo suurado lagu akhrinayo sunnada shayga wayusmicunaa waana maqashiinaya alaayata aayadda axyaanan mararka qaar waxaa laga qaadanaa halkan marka salaadda siri iyadoo ah inay mararka qaar in la maqlo imaamka dhib ma laha oo safka hore iyo kale ay maqlaan yanii aayadaha oo akrinaya marka marmar aayadaha marka waana soo gaaraysa dhawaqeeda waa maqlayni ibnu xajar isaga waxaa laga qaadanaa buu yidhi salaad siri ah ninkii la jahro oo kor u qaado salaaddana maka jebayso sujuudu sahwina lagama rabo saasukhilaafan lilxanafiya xanafiyada iyo sujuudsaami baa laga rabaayay leeyihiin isago laakiin xadiidkanba wuxuu leeyahay nebigu waa la maqlaayey mararka qaar qiraa'adiisa maca daalika haddana salaaddiisa uma aynan dhibin laakiin asal maaha in lala jahray ogow jahrigu yani duhurka iyo casirka oo kale asalkuma aha shaaficiyada maslaga ay maraanna sideeda waxay tahay salaadda hadday salaad nahaariya ay tahay waa la siraysanaa salaad oo leyli ah hadday tahay oo habeen sunnooyinkana meeshaasay mareen salaadaha sunnooyinkana halkaasay mareen oo sunnooyinka maalintii lalama jahraayo ilaa ciidda ciideynka ma aha ciideynka iyago ay la jahraayo istisqaha isaga laftirkiisa hadal baa ku jira laakiin kusuuf ma la jahraayo waa siraysanayo kusuufu shams khusuufulqamarka waa la jahraayo salaad habeen waa ilaa iyada janaasada bataatan lama jahraayo hadday habeen tahay hadday maalin tahay salaadahan yanii la qallaynaayo oo qofka faa'itada ah xilliga la qallaynaay ku xihanta haddii habeen la qallaynayo kor waa loo qaada haddii maalin la qallaynayo waxay doontaba aata hoos waa loo qaada taa mid habeenkii haddii maalin lasoo qallaynayo hoos baa loo qaada ayuu maslak saasoo kale maray ayb wayusmicuuna laayata axyaana wakaana wuxuu aha nebigii yuطawilu inuu dheeraynayo alrakcata اluulaa ragcada hore min aduhri duhurka ka mid ah wayuqasiru waa gaabinaya ahaaniyata midda labaad labada ragcee hore midda koowaad uu dheeraynaya midda labaad waa gaabinaya bacdu culamada waxay yidhaahdeen waa isla ekaayeen xagga qiraa'ada marka laga fiiriyo maxaa riwaaya waxay tilmaamaysaa labada ragcada inuu ku akhri jiray qadra alislaamiim tanziil asajda oo kale ama inuu qiraa'a isla eg ayay tilmaamaya marka culimmadu waxay leeyihiin xataa haddii ay isla ekaadaan mar walba ragcada koowaada badnaanayso maxaa yaele ragcada koowaad ducaaul istiftaax iyo acuudu billahi min ashayqaani arajiim iyo ay wadataa iyada ay dheer tahay marka mar walba midda koowaad tan labaad ay ka dheeraaneen sunnada marka saas waa ragcada koowaad in laga dheereeya midda labaad وkadalika fi subxi subaxana saasuu ahaa midda hore iyo midda labaad midda horaa dheeray qaala abu daawuud lam yadkur musadadun faatixaةa اlkitaabi wa suuraةa mashiiyi qaala marka isagu laakiin lafdiga ibn اlmusanaa buu qaatay si uu u helo axkaamtan o dhan qaala xadaثna اlxasan bnu caliyin qaala akhbarana yaziid bnu haaruun qaala akhbarana hamaamu waabanu bnu yaziidin yaziid alcaطaar can yaxyaa can cabdillahi bn abi qataada yaxyaan waa ibn abi kaiir ibn abi kaiir ibn abi qataada haddaa aragta wax werinaayo iyo ibn abi kaiir waa ina ka werinayo can abiihi bibacdi haada xadiidkan qaarkiisuu sheegay kaxeeye wasaada wuxuu ku daray fil ukhrayayni labada dambana bifaatixati اlkitaab labada ragcee dambana faatixa bisuu ku akhrinayo wazaada can hamaamin qaala wuxuu yidhi wakaana wuxuu ahaa yudawilu inuu dheeraynayo fi rakcati اluulaa ragcada hore maa laa yuطawilu qadar ounan dheeraynaynin fi الثaaniyati midda labaad in iyo qadar ounan dheeraynaynin midda labaad ayuu tan koowaad dheeray jiray wahaakada fii salaati اlcasrina saasuu ahaa wahaakada fii salaati اlqadaati salaada subaxna sidaasoo kaleu ahaa qaala xadaثna الxasan bnu caliyin qaala akhbarana cabdالraزaaq qaala anba'na macmaru can yaxyaa can cabdillahi bn abi qataadata can abiihi qaal fadanannaa waxaanu malaynay uu yidhi abu qataada annahu nebiga yuriidu inuu doonayo bidaalika arrinkaa uu kala jeedo an yudrika annaasu dadka inay soo gaaraan alrakcata aluulaa ragcada hore wuxuu sidaa u yeelayo ragcada hore u dheeray jiray inay jamaacadu soodadku inay soo gaaraan dii la dheereeyo ilaa ninkii soo daahay iyo waa soo gaargaaraan sidaasuu marka u yeeli jiray halkan marka waxaan hore u soo marnay mararka qaar nebigu inuu salaadda intuu galo isagoo inuu dheereeyo rabo caarid wax soo la soo darsay darteed cunug ooyey inuu usoo gaabi jiray halkan marka fahamkan saxaabada hadda cagsigii taas waa mararka qaar buu salaaddii rabaa inuu si usoo koobo haddana waxyar buu ku darayaa isagoo sugaayo dad kale sidan laakiin iyagu siday fahmeen waay saxaabada say u maleeyeen waay laakiin ragcada halkan marka fuqahada shaaficiyada waxay ka qaateen inay wanaagsan tahay ragcada koowaad rukuucdeedana xoogaa yar in lagu daaho bal qofkii soo galo iyo si uu ragcada uga gaaro ilaa rukuucda ragcadaa lagu haleelaa marka ragcadii si ay u soo gaaraan dadkii xoogaa yar rukuucdii in loo sii daayo laakiin imaamu albukhaari safoo ka maro oo arrintaa iyadaa wuxuu leeyahay kitaabkiisa juزulqiraa'a qof salafka ka mida oo laga haayo ma jirto fi intidaari اdaakhili fi اrukuuci yacnii wax salafka ka soo arooray ma jiro yidhoo ku saabsan qof soo gelaaya in rukuucda lagu sugo wax ku soo aroora ma laga ibnu xajarna waa ku soo raraa oo kalaam oo macnihiisa yahay wuxuu sheegay yidhi annahu lam yarid can axadi min الsalafi fi intidaari اdaakhili fi اrukuuci shayء wallahu aclam marka taas isaga marka waa diida imaam albukhaarina waa min ahli اlistiqraa tan marka iyadu waxaa weeyaan waa si un loo maleeyey qiraa'adii marka nebigu waa intaas u akhri jire laakiin wuxuu ugu tala galay allahu aclam waa iska arrin ijtihaad ah waay maana nas hadda ma aha saxaaba salafkiina maba samaynin maba ka soo aroorin buu leeyahay imaamu imaamu albukhaari xataa saxaabadii sidaan u malaysay hadday iyaga dhaqan geliyeen isaga sowuu soo guuri lahay qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa cabdulwaaxid bnu ziyaad can alacmash can cumaarata bni cumayr wahuwa taymi alkuufi iqatun habtun akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita can abi macmar cabdullahi bnu sakhbara leeyahay abuu macmar abuu macmar marka gadaal ku jira haddaa aragto dabaqadan saxaabada wax ka warinaya cabdullahi bnu sakhbara wa huwa iqatun maata fii imaarati cubaydillahi bni ziyaad cubaydullahi bni ziyaad markuu basre ka telinayu dhintay imaaradaasuu ku dhintay dhexdeeda akhraja lahu asxaabu اlkutub sita abuu macmarna waa jiraa kaloo marka abuu macmar almuqcad qaala waxa uu yidhi qulnaa likhabaab ayaanu ku nidhi khabaab ibni larad hal kaana rasuululah sal l slm nebigu ma aha yaqra'u inuu akhrinayo fi duhri duhurka walcasri iyo casarka wax maku akhri jiray qaala nacam buu yidhi haa qulnaa waxaanu nidhi bima maxaybaad kuntum ahaydeen tacrifuuna daaka kaa inaad ku garanaysaan inuu wax akhrinayo in kale maxaa ku gara jirteen qaala waxauu yidhi bidiraabi lixyatihi garhkiisa isdhaafdhaafkiisa garkiisa dhaqdhaqaaqiisaan ku gara jirnay ilaa nebiga labadan caarib garow ku lahaa nebiga garkiisa marka garkiisiina waa weynaay marka wax akhrinaaya marka garkii waa dhaqdhaqaaqayaan dhaqdhaqaaqa garkan waxaan ku fahmi jirnay inuu wax akhrinayo halkan marka waxaa laga qaadanaa qariino in la isticmaali karo xugunna lagu dhisi karo ishaaro haddaan wixii la maqlaynin wax lagu garan kara hadday jiraan in xugun laga qaadan kara qariinada ayb saasuu marka uu yidhi fiihi اlxukmu bاdaliil yani hay shay deliil u ah in xugun laga yani laga keeni karo hadda waxaa la weydiiyey qira'a nebiga ma akhri jira haa buu yidhi xugun waay taas ee xugunkan marka maxaa ma la maqlay ma nebigaa laga maqlay maxaa deliilkiisa duhur baa la joogaayo deliilkiisu waxaa weeye garkan dhaqdhaqaaqaya wuxuu deliil u yahay qofkan inuu wax akhrinayo fiihi marka alxukmu bideliil liannahu xakamu bidiraabi lixyatihi calaa qiraa'atihi bay ku xukumeen laakin laabudda min qariinatin tuciinu lqiraa'ata duuna dikri waadducaa ee dikri iyo duco ay noqon kartaa laakiin inay qiraa'o tahay qaraa'in kala loo raadina marka ilaa qof kastaba xataa dikri markuu akhrinayo waa dhaqdhaqaaqa moogtahay qaala xadaanaa cusmaan bnu abi shayba ayb qaala akhbaranaa cafaan cafaan bnu muslim isafaar waa ninkan iqatun habtun rubamaa wahim wa qaala bnu اlmadini kaana idaa shaka fii xarfin min alxadiidi tarakahu xadiidka hadduu hal kelmad ka shakiyo waa ka tegi jira maba weri jirin nin aad u tahabut badanuu ahaa marka oo waxaa la yidhaahdaa isaga iyo imaam maalik iyo yani isaga waxaan u jeedaa iyo moxamed bnu siriin iyo kaanuu yatashadaduuna waxay aad ugu adadkaa jireen cala riwaayati yani cala ariwaayati bilmacna xadiid in macno lagu wariye iyaga aad ugu adadkaa jireen waa diidi jireen macno in lagu wariye ma ahanay dhihi jireen waa lafdiga xadiidka in la keeno hal eray hadday ka shakiyaan waa iska dhaafi jireen laakiin sida raajixa riwaaya bilmacna waa bannaan tahay iyay u bannaan tahay laakiin qof yacni gara kara bimaa yuxiilu lmacaani macaanida nin fahmayo wixii yacni waxaa dhici karta mararka qaar qofku inuu is yidhaahdo xadiidkii nebiga sibuu ahaa macnihiisa bal ku hadal macnihii saxda ah inuunan cabirina dhici karto qof marka alfaadda diqadooda iyo macaanida kala yaqaano kaasa kaasay u bannaan tahay laakiin waxay yidhaahdaan albaabkaas inaan la furinaaba habboon qaadiciyaad iyo saas ay dhihi jireen albaabkaas waxaa habboon in la daboolo oo la owdo maxaa yeeley albaab cid walbaa ka gashay noqonay ayb qaala marka saanu ahaan jira cafaan ibnu muslim isafaar cafaan marka isagu waa wa kaana habtan fii axkaami اljarxi waالtacdiil jarxiga iyo tacdiilkana axkaamtiisu aadu yani wax uga ahaa yani saaxibu tahabud u ahaa isagu marka waxaa weeyaan ujirou ku qaadan jiray yani xadiidka ayb isaga iyo abuu nucaym alfadl bnu dukayn ayb imaam axmedna aad u diidi jiray taas qال أخبرنا hmاm wهو بن yحyى الcawdي qال أخبرnا محمد بن جuxاadة عن رajuل عن cabd للh بن أbي أwفى can rajulintan hadda waa mubham maahan marka nin magaciisa la yaqaanoo la qariye keliya maahanan mubhamu maxaa yeelay baabulmubhamaadka taqriibka moxamed ibnu juxaada can rajulin can daawuusoo dhigaa laakiin moxamed ibnu juxaada can rajulin can cabdillahi bn abi awfa maba qoraayo sidaa darteed marka can rajulintan nin sanadka ka maqan waa oo ibhaam oo ku jira can rajulin can cabdillahi bn abi awfa ana nebiya sal ll ly slam nebigu kaana wuxuu aha yaquumu inuu istaagayay fi rakcati اluulaa ragcada koowaad min salaati duhri xataa laa yasmaca ilaa uusan ka maqlin waqca qadamin gomad ama lug yacnii jugteed ilaa uusan ka maqlin yacnii waa iska taagnaan jira intuu ku dheeraada soo dadka u sugaayo u sugaayo ilaa dadkiiba ka dhammaadaanba oo shanqarba uu maqli waaye xadiidkan marka waa daciifoo ninkaa mubhamkaa ku jira baabu takfiifi اlukhrayayni labada dambe labada ragcee dambe duhurka fududaynteeda xugun ku soo aroora caddayntiisa qaala xadaanaa xafs bnu cumar saasoo kuma xigto qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala akhbaranaa shucba can moxamed bni cubaydillaahi abi cawn can jaabir bni samura qaala qaala cumar cumar baa wuxuu ku yidhi lisacdin qad shakaaka naasu dadkii waa kaa cawdeen qad shakaaka way kaa cawdeen annaasu dadkii fii kulli shayin shay dhammaantiisay kaaga cawdeen oy kaaga dacwoodeen xataa fi salaati salaaddii xataa waa kaaga dacwoodeen ayb waxay ahayd marka nimankan reer ciraaq oo mutacanitiinta ahay oo aadka u tacanudka badnaay ayuu madax u ahaa jiray kuufow madax ka ahaa sacad ayb iyaga marka dad aad u madax neceb oo u dagaal badan oo u qas iyo qalaaqil badanay ahaayeen marka qofkii loo keenaba waa dhibi jireen miday la dagaalaan sacd bn abi waqaasna waa kaas waa ka dacwoodeen cumar marka dabcan hadyigiisa waxaa ka mid ahaa cumar haddii dadka madaxda laga soo dacwoodo xataa ayagu dad fiican ha ahaadaan ha ku kalsoonaado waa iska waxaa weeyaan waa bedeli jire intuu bedelo ayuu marka qof kale ku bedeli jire meeshaas kolley marka waxaa weya siyaasad unbuu kala jeedaa dadku laftirkooda nin un hadduu maanta dhan kor taagan yahay oo dad iska dhib badanna ay yihiin waxaa dhici karta inay wax badan kharibaan marka sacdi bin abi waqaasay ka soo dacwoodeen cumar marka taftiishna waa samay jiray halla dad buu diray baara buu yidhi masaajiddii kuufoo dhan baa marka la wareegay ninkan ka warrama xataa waxay yidhaahdeen marka iyagu markay cumar u soo dacwoodeen xataa maa yuxsinu yusallii bay dhahay xataa salaadda ma yaqaanay dhan ma hagaaji karo bani aadamka cid ka nabadgelaysa male ummaddan hadda joogto haddii abubakar loo keeno diinta kuma toosnay dhehi lahay shaki male maxaa yeele waqti waqtigan ka roon baa sidaan la dhahaya sacad marka sacad markii saasay ku yidhaahdeen la yidhi wuxuu yidhi laqad khibtu wa khasirtu waan hoogay oo waa khasaaray hadday salaadda ibarayaanuu yidhi reer bani fulaan reer bani fulaan hadday salaad ibarayaanuu yidhi khibtu wa khasirtu yacnii nin salaad yaqaanu ahaa sacdi bin abi waqaas haddii dad kuufo markaa jooga ay salaad barayaan waaba iska hoogay buu yidhi anaa ba'ayuu yidhi cumar marka dadkiibuu u yeedhay meeshii hala taguu yidhi waa la soo raraadiyey masaajiddii dhammayd baa la soo marmaray markii dambe masjid baa lagu yimid ka warran baa layidhi nin baa istaagay usaamatu bnu qataada layidhaa wuxuu yidhi haddaadna su-aashay annaga ama annaka id sa'altanaa wuxuu yidhi innahu laa yaqsimu bisawiya wax si eg uma qaybiyo walaa yaxkumu walaa yacdilu fi اlqadiya qadiyad iyo haddii loo keenana garsoorkama sameeyo haniimada si cadaalada nooguma qaybiyo sidaas waxyaabahaas ku sheegay markaasuu sacad waxa uu yidhi allaahuma in kaana cabduka haada qad qaama riyaa'an wa sumcatan istutus iyo ismaqashiin hadduu addoonkaagan u istaaga allaahuma adil cumrahu ilaah cumrigiisa dheeray wa adil faqrahu faqrigiisana dheeray wa caridhu cala alfitan fitnana ilaahu daba dhigi u bandhig sacad marka kaana mujaaba dacwa qof ducadiisa la aqbalo ahaa ninkii markii dambe waxaa la arkay isagoo xaajibkiisii baararkiisii indhihiisii ku soo dhaceen oo soo gotay oo marka waxaa weeyaan dadka tuugsanaya faqriga dartiis oo saa'il noqdo dadka jidadka wax ku warsanayo oo gabdhaha yaryarkaana markaa qabqabsanayo oo gabdha yaryarkaana gacanta ku qabsanayo toojinayo ama u iljebinayo ayb markii la yidhaha warsay wax ku asiibeenna wuxuu dhihi jira ana shaykhun kabiirun maftuunun asaabatnii dacwatu sacdin mana dadka muslimkaa dhibkiisu waa daray mar walba de sacad keliya qofka madluumkaa sidiisaba ee la dulminaayo gartii gardaradiisa waa soo baxeen qisadaas waay marka qad shakaaka naasu fii kulli shayin xataa fi salaa qaala wuxuu yidhi amaa ana anigu faamuddu waan dheereeyaa buu yidhi filuulayeyni labada ragcee hore wa axdifu waan soo gaabiyaa filukrayeyni labada dambe labada dambe faatixadan ku gaabsadaa waa soo yareeya walaa aaluu ma dhimaayo maqtadaytu walaa aaluu kama dhimaayo oo kama hoos marinaayo maqtadaytu intaan ku dayday bihi shaygaba min salaati rasuulillahi sal l slam rasuulka salaadiisa yacnii xaggeeda waxba ka dhimi maayo intaan nebiga ku daydayba walaa aaluu ma ka nuqsaaminaayo maa intii iqtadaytu bihi nebiga aan ku dayday min salaati rasuulillahi waxba ka dhimi maayo sal slam qaala wuxuu yidhi cumar daaka kaagaasi addannu malada waa bika adiga lagu malaynayo malada aniga aan kuu malaynayo taas waayuu yidhi laakiin cumar sacad waa soo bedelay isagoo marka siyaasadiisaa saas ahayd cumar radi allahu canhu ninka haddii marba laga dacwoodo wax kasta ha aado iska bedeli jira qaala xadaana cabdullahi bni muxamed marka xadii wuxuu ka wadaa hadda waa axdifu fi اlukhrayeyni labada dambe waa soo gaabi jira qaala xadaana cabdullahi bni muxamed yacni nufayliy qaala akhbaranaa hushaymu qaala anba'naa mansuur هو بن زاdان منصور بن زاdان عن الوليد بن مسلم والعنبري أبو بشر البصري عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي صديق الناجي أبو صديق الناجي بكر بن عمر أyا l مgعiisa بكر بن عمر بصري ثقة عن أبي سعيد الخدري قال xزرnaa قياaم رasuuل اللh صلى اه عل سلم نبga istaagi قيaamkiisii baan u kuur galnay aad u qiyaasnay kuurgal baan ku samaynay waa odorosnay marka waa qiyaasnay xasarnaa qiyaama rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalama ayaanu odorosnay oo aan qiyaasnay fi duhri duhurka uu taagan yahay waalcasri faxasarnaa waxaanu ku qiyaasnay qiyaamahu qiyaamkiisa fi rakcatayni iluulayeyni oo u taagnaa min aduhri duhurka ka mid ah qadru alaaثiina aaya soddon aayadood qadru aliflaamiin tanziil asajda waxasarnaa qiyaamahu fi luqrayeyni qiyaamka labada dambaanu qiyaasnay cala nisfi baanu ku qiyaasnay nus-o min daalika kaagaas labada dambana inuu soddonka aayadood barkood uu akhrinayo marka xadiidkan haddii la qaato waxaa laga qaadanaya labada ragceed dambe mararka qaar faatixada wax lagu dari karo yaa laga fahmi karaa ile shan iyo toban aayadood faatixada waa ka badan tahay in lagu gaabsadana faatixada taasaa badnayd waxasarnaa qiyaamahu baanu qiyaasnay fi luulayeyni labada hore min alcasri casarka calaa qadri ukhrayeyni baan ku qiyaasnay labadii dambeo min aduhri qadarkoodaan ku qiyaasnay labada ragco ee casirka ugu horaysa waxaan ku qiyaasnay labada dambe ee duhurka labada dambe ee duhurka meeqay ahaayeen aliflaamiim tanziil nuskeeday ahayn shan iyo toban soddon aayadood nuskeeda waxasarnaa qiyaamahu fi luqhrayeyni labada dambaanu qiyaasnay min alcasri casarka oo u taagnaa calaa nisfi min daalika intaa niskii tan marka faatixada inuusa ka badinin baad weli baabu qadri اlqiraa'ati qiraa'ada qadarkeeda caddaynteedii buu baabaya fii salaati duhri wاlcasri salaada duhri casrka qiraa'ada la aqriya qadarkeeda qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil wahuwa abu salamata tabuudakiy qال أخبرnا xmاad عن سimaك بن xرب عن جاaبر بن سمرة أنa رasuuل الlahi صلى اه sلم نبgu kaana wxuu ahaa yqرأu inuu akhrinayo fi ظhri ظhرka والcasr iyo casrka bالسmاءi والdاarqi والsmاءi ذaati البuruuج وnaxوihimaa min الsuwar qaala xadaثna cubaydاللahi بن mعاad qaala أخbarana أbي wهو mعاad بن mعاad الcambariyu qaala أخbarna شhucبة عan سimaك qaala samca jاaبر بن سمرة qاal kaana rasuul الlahi sلى اه sلم نبgu wxuu ahaa إida daxadt الشhaمس qoraxda hadday iilato oo zawaal ay gaarto sallo duhra duhurkuu tukanayo wa qara'a binaxwin min walleyli idaa yaqshaa oo kale iyo ayuu akhrinayay waalcasra casarkana kadalika saasoo kale waasalawaati salaadahana kadalika ila subxa ma ahane fainahu kaana yudiiluhaa subax waa dheeray jiray marka qiraa'ada duhurka iyo casirka xadiidkani wuxuu tilmaamaya inay isku mid ahaayeen qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa huwa abu jacfar aabaac weyaan iqat faqiih ayb nam xadiidkiisa husheyn ayaa marka yacnii wax ku jiraan wuxuu yidhi marka qaala akhbaranaa muctamir ibnu sulaymaan wayaziid ibnu haaruun wahushaymu can sulaymaan attaymi taasuu ka wada warinaya hay kaana aclamu bixadii kaana aclama bixadiidi hushaym xadiidka hushaym ninka ugu aqoonta badana ah ayb wuxuu ka warinaya hadda marka muctamir ibnu sulaymaan iyo yaziid ibnu haaruun iyo hushaym ibnu bashiir can sulaymaan ataymi can umayata can umayata xaafidku marka umaya wuxuu yidhi umaya can abi mijlaz majhuulun umaya can abi mijlaz waa midaan hadda hayno majhuulun ayb can abi mijlaz abi mijlazna laafiq ibni xumayd waa taabicin waa iqa can ibni cumara ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam sajada fii salaati duhri nebiga salaad duhur buu ku sujuuday uma qaama waa kacay farakaca waa rukuucay fara'aynaa waxaanu aragnay annahu qara'a tanziil الsajda fara'aynaa waxaanu ra'yeynay oon malaynay annahu qara'a inuu akhriyey tanziil الsajda suuratu aliflaamiim tanziil asajda inuu akhriyey baan malaynay marka ila waa sujuuda mota sujuudu tilaawow la yimi lamana maqlaaya marka intaasaan ku qiyaasay qaala bnu ciisa lam yadkur umayatu ma sheegin lam yadkur umayata umayata umaya ma sheegin axadun axad ma sheegin ilaa muctamirun yacnii can umayata qof yidhi ma jiro ilaa muctamir unbaa can umaya meesha ku soo daray inta kale waxay dhaheen can sulaymaan ataymi can abi mijlas oo meesha umaya waa ka bixiyeen umaya waxaa sheegay muctamir keliya lam yadkur umayata waay meeshaas waa mafcuulu bihigii yadkur waay axadun marka waxaa weeyaan marka waa faacilka إلا معتمر إلا معتمر إلا معتمرا قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس بان أقلي في شباب من بني هاشم سوى مركا كل حجر فقلنا لشاب بان كنر منا إننا نقمده سل ابن عباس ابن عباس سؤال أكان رsuل الlah sl اه sلم nebiga ma wuxuu ahaa yaqra'u inuu akhrinayo fi duhri duhurka iyo alcasri waxma akhrin jiray faqaala laa buu yidhi maya ogaalkiisa waa yanii waxba ma akhri jirin waxba lama jahri jirin iyagaa su-aalaya waa kuwan faqaala wuxuu yidhi laa maya ma akhrin jirin buu yidhi faqiila lahu waxaa lagu yidhi lacalahu kaana yaqra'u fii nafsihi lacalahu walacalahu falacalahu intaba nusakda qoraaya lacalahu waxaa laga yaabaa kaana yaqra'u inuu akhrin jiray fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda hoos u akhrin jiray faqaala wuxuu yidhi ibnu cabaas khamshan haadihi sharun min aluulaa faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi khamshan wejigaaga ha la diiro yani wejigaaga ha la xagto xagasha ha kugu dhacdo khamshan marka waa masdar naaba manaaba ficlihi w masdaru naaba manaaba ficlihi oo hadda marka calaa wajhi ducaa habaaroo kaleu ka dhigan yahay khamshan marka hadda lama muuji karo caamilkii lama muuji karo oo maxaa yeelay masderka alladii yanuubu manaaba alficli qasabay ahayd in la xidfo fa imaa manan bacdu wa imaa fidaan iyo fadarba riqaabi oo kale iyo caamilka in la sheega marka caamilka waa la goy jiray saasay ahaydan malayna marka wuxuu yidhi khamshan habaaru u jeedaaye yacnii wejiga ha lagaa fiiqo oo fiiqid ha kuu sugnaato weji fiiq ha kuu sugnaado haadihi sharun min aluulaa tan baa middii hore ka daranba kaana cabda nebigu addoon buu ahaa ma'muuran la amray ballaqa waa gaarsiiyey maa ursila bihi wixii lala soo diray nebigaa wax qarqarsanaa maxay tahay buu leeyahay wixii lala soo diray nebiga dadka waaba gaarsiiyey ibnu cabaas hadduu sidaan leeyahay saxaabadii kalena waa maqlaynay ay leeyihiin man calima xuja calaa man lam yaclamaa la leeyahay on baa riwaayada kuwa kale la qaadanaya ayb wama اkhtasanaa annaga naguma gaari yeelin duuna الnaasi dadka ka sokay bishayin naguma gaari yeelin ilaa bialaa khisaalin annaga nebigu wax gaar ou noogu gaar yeelay ma jiro oo dadka kale ounan u sheegin ilaa saddex waxyaabood ayb saddex waxyaaboodoo yacni annaga gaar ahaan noo amray way macnuhu waa saddex waxyaabood iyaga gaar u khusaynaya dhici karta qaar ka mida marka gaar u khusaynaya intan kale laftirkeeda waa iska caam umirnaa waxaana la faray an nusbiqa alwuduu'a weysada inaan taam yeelno ee dadka dhan waa la faray inuu nebigu dadka dhan farayna waaba iska caddahay midaan oo asbiq ilwuduu iyo nebigu uu dadka u dhihi jiray asbaaq lwuduu yacni axaadiid badan baa ku soo aroortay wa anlaa na'kula inaanan cunin asadaqata sadaqada tan marka iyagay gaar u tahay reer bani haashim iyo reer bani lmualib wa anlaa nunsiya inaanan boodsiinin alximaara dameerka cala alfarasi faras dameer inaanan faras boodsiinin yani inaanan dameer u bootinin faras yani waxaa la diidaa marka baqluhu inay bataan dameer haddii faras oo boodo maxaa ka dhashana maxaa ka dha baqal baa ka dhalanaysa soo maha nacam sidaa in layska dhaafo maxaa yaele farastu in yacni inay faras dhashaa farda ay markaa ay ubad fardaa la timaada ka fiican intay la imaan lahayd yacnii intay la imaan lahayd baqal ay la imaan lahayd farduhu ila waa ka nafci badan yihiin macnuu saas ka taagan yahay marka karaaha ku jirto karaaha ku jirto waanlaa nunsiya inaanan boodsiinin alximaara dameerka cala alfarasi qaala xadaanaa ziyaad bnu ayuub qaala akhbaranaa hushaymu qaala anba'anaa xusaynu can cikrima can ibni cabaasin qaal laa adrii ma ogi akaana rasuulu llahi sal l slam rasuulku inuu yaqra'u ku akhrinayo fii duhri duhurka waalcasri casrka dhexdiisa inuu wax ku akhrin jiray ma ogi am laa mase inuuna wax ku akhrin jirin de isagii marka wuxuu leeyahay ma ogi inuu wax ku akhrin jiray iyo in kale saxaabigii marka inuu wax ku akhrin jiray ogaaday baa laga qaadanaa sooma marka tan oo kale marka xadiidkii hore kan unbaa marka iyo kan marka laysu geeyo waxaa ka soo baxaayo ibnu cabbaas isaga inuunan ogeyn laakiin hayruhu inuu ogaaday taana marka la hormarinayo la qaadanayo taasaa marka meesha ka soo baxay wabiاllahi الtowfiiq salى اllah وslm عalى nabiyina mxamed وعalى ali sxbi